قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب الخيارات khiyaaraadka baabkii ka hadlayey kani weeyi haadaa kani baabu lkhiyaaraati alkhiyaaraat waa jamac mufradkeeduna waa alkhiyaar alkhiyaarna waa ismu masdar macnihii masderkuu tusinayaa isagoon xuruuftiisii lahayn waxaanu ka yimi min alikhtiyaar walikhtiyaaru huwa alistifaau waa doorashada waalintiqaa iyo xulashada istilaax ahaan maadaama anwaacda khiyaaraadku ay fara badan tahay waaba kaa jamciyey mualifku tacadadat kadalika tacaariifuhu likasrati anwaacih tacaariifta ay culimadu ku qeexeen khiyaarku iyaduna way fara badan tahay waxaa markaa tacaariifta u wanaagsan ka mida una kooban waa talabu khayri اlamrayni talabu khayri اlamrayni min imdaaءi اlcaqdi aw faskihi labada arrimood ta u roon waa inuu dalbo caaqidki kii heshiiska galay labada arrimood a min imdaaءi اlcaqdi heshiiska inuu sidaa ku socodsiiyo aw faskihi iyo talabaadoo a inuu faskiyo waa xaqa uu u leeyahay qofkii heshiiska galay inuu heshiiskaasi sidaa ku socodsiiyo iyo inuu heshiiskaasi faskiyo kaasaa khiyaar la idhaahdaa huwa xaqu اlcaaqidi fii faski اlcaqdi aw imdaa'ih xaqu lcaaqid kii heshiiska galay waa xaqa u leeyahay fii faski اlcaqdi aw imdaa'ihi heshiiskaa inuu faskiyo oo uu buriyo ka noqdo iyo inuu saa ku socodsiiyo liduhuuri musawiqin sharciyin manaa maxaa keenay ikhtiyaarka noocaas muuqashada uu muuqday awgii arin arintaa banneeya oo sharci licaqdiga qofku maruu ka noqonayo waa inuu jiro musawiq sharcii waa inay shareecadu u bannaysay in xaaladdaasi heshiiskii uu galay uu ka noqdo aw bimuqtadaa itifaaqin caqdiyin amaba waa inuu jiro heshiis hore oo laysku waafaqay inuu ka noqon karo caqdigaas ka hore waxaa tusaale ah liduhuuri musawiqin sharciyin khiyaaru lmajliski iyadoo marka hore aan laguba heshiin shareecadaa qofka xaq u siisay intaa labada qofe wax kala iibsay ay wada joogaan inuu mid waliba heshiiskaa ka noqon karo aw bimuqtadaa itifaaqin caqdiyin waa khiyaaru shardigii khiyaaru shardigu ma aha mid asal ahaan ay shareecadu jidaysay ee wuxuu ku imanayaa heshiis dhex maray labadan qof oo ay ku heshiiyeen inuu mid waliba xaq u leeyahay muddadaa inuu heshiiskaa kaga noqdo ama uu ku socodsiiyo ama midkoodba walihaada baynu hi liduhuuri musawiqin sharciyin aw bimuqtadaa itifaaqin caqdiyin nacam yajib waxaa culimada qaar waxay gaadhsiiyaan khiyaarka waxay gaadhsiiyaan awaacu lkhiyaaraat xawaali halaaثiin sida waxa weeyaan xadaa'iq اlazhaar sheekha qoray ee zaydiga ah ee kitaabkiisa uu ku sharaxay kuna naqdiyey showkaani kitaabka la dhaha sayr اljaraar almutadafiq calى xadaa'iq اlazhaar anwaacda faraha badan ee culimada qaarkood ay sheegeen badankeeduna waxay u noqonaysaa ilaa khiyaari اlgharar khiyaarka ama ikhtiyaarka ka dhashay kararka bayca galay taasay u noqonaysaa wuxuu uhi sheekhu yajib waxaa waajib ku ah calaa mankii baaca iibiyey daa caybin shay iin leh an yubayinahu inuu iintiisa dadka u caddeeyo xadiidu cuqba ibnu caamir qaala samictu rasuula اllahi yaquul almuslimu akhu lmuslim walaa yaxilu limuslimi baaca min akhiihi baycan fiihi cayb ila bayanahu lahu rawaahu ibnu maaja walxaakim wa isnaaduhu xasan waxaa kaloo u daliila xadiidku yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam man gashanaa falaysa mina oo shaygii oo ceeb iyo iini ay ku qarsoon tahay hadduu ka iibiyo u caddayn waayo inuu kish sameeyey bay noqonaysaa qofka kishka sameeyena rasuulku beri buu ka noqday taa nuxurkeeduna wuxuu yahay inuu kishku yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn mid ka mida wa kadalika xadiidu cabdillaahi bni cumar fii saxiixi الbukhaari wa muslim albayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqaa wabayana buurika lahuma fii baycihimaa wain kadabaa wakatamaa muxiqat barakatu baycihimaa hadday been sheegaan wain kadaba wakatamaa oo ceebihii shaygaasi ay qariyaan oo kii alaabta la-aanaa alaabta ceebteeda uu qariyo ka kalena uu qariyo cayb athaman muxiqat barakatu baycihimaa iibkoodaa barakadaa laga qaadaa wa ilaa haddii kala miyaa oo aanu bayaamin ay wain lam yubayin shayga oo ceeb leh haddaanu ceebtiisii bayaamin habata waxaa sugmaya alkhiyaaru baa sugmaya yacnaa inuu xaq u yeesho darafka kale inuu iibkaa sidiisa u daayo imdaa ku sameeyo iyo inuu faskiyo khiyaarku waa kaa noocan koowaad ee ka mida anwaacu alkhiyaaraat ee uu sheegay shawkani waa khiyaarka loo yaqaano khiyaaru lcayb waana min baabi idaafati shay ilaa sababi ee alkhiyaaru aladii sababuhu alcayb aladii fi اsilcati aw fi اthaman waa khiyaarka ay sababtiisu tahay in ay alaabtu leedahay amaba se thamanku uu leeyahay ama labadooduba ay leeyihiin khiyaarulcayb baa la idhaahdaa marka khiyaarulcayb waxaa u deliila min alqur'aani qowlu اllahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taأkuluu amwaalakum baynakum biاlbaطil ila an takuuna tijaarata can taraad waxa ilaahay uu xaaraantimeeyey inay muslimiintu xoolahooda xaqdarro ku kala qaataan wuxuu banneeyey inay ku kala qaataan ganacsi ay raalli iskaga yihiin marka qofkii alaabtan ama lacagtan iinta leh tiisii lagaga beddeshay qofkaasi alaabaan iintan lahayn buu raalli ku noqday oo uu iibsaday oo lacagtaa iyo maalkaa uu ku beddeshay uu ka bixiyey waxay noqonaysaa marka haddii ay iintaa iyo ceebtaa leedahay in xoolihiisii baadil lagu qaatay ta kale iintaa alaabtaa ka muuqanaysa marka dambe waxa ay anfinaysaa oo ay meesha ka saaraysaa alrida almashruuطu fi اlbayc alrida rida alcaaqidayn labada daraf ee wax kala iibsanaya mid weliba heshiiska inuu raalli ku yahay baa iibka shardi u ah markaa taasay meesha ka saaraysa oo alaabtan ama lacagtan iinta iyo ceebta leh qofku raalli kuma aha oo hadduu markii horeba ku arki lahaa muu aqbaleen axaadiidna waa jirtaa uu keenay waxa weeyaan mualifku waxaa markaa uu leeyahay khiyaaru lcaybi shuruud buu leeyahay waxaa shuruuddiisa ka mid an yakuuna alcaybu muahira fii qiimati اlmabiici fii cirfi اtujaar inta alaabta ku qarsoonayd ama lacagtae ku soo baxday waa inay tahay mid raad ku leh qiimaha shayga ah inay raad ku leedana waxaa lagu garanayaa yacnaa bicurfi اtujaar dadka ganacsatada ee alaabta ka ganacsadaa hadday yidhaahdaan ceebtan ama iintani shaygan qiimihiisa hoos bay u ridaysaa waa ceeb ama waa iin mu'ahira raad ku leh oo qofkii marka ay u bannaanaanayso inuu ku celiyo marka an yakuuna alcaybu mu'ahiran fii qiimati اlmabiici fii curfi الtujaar haddii ay iska tahay iintu iin yar oo shayga qiimihiisa aan raad ku lahayn taasi shayga laguma celin karo haddii laysku qabsado waa muahir iyo waa hayru muahir raad bay ku leeday iyo raad kuma laha yurjacu fii dalika ilaa curfi الtujaar waxaa dadkaa kala saarayo arrintaa loola noqonayaa curfiga ama caadada iyo waxay isla yaqaaniin dadka alaabtaa ka ganacsada shardiga labaad kownu اlmushtari gayra caalimin biwujuudi اlcaybi fii waqti اlcaqdi wa fii waqti اlqabdi macan kownu اlmushtari gayra caalimin biwujuudi اlcaybi fii waqti اlcaqdi wa fii waqti اlqabdi macan qofka alaabta iibsaday mushtarigu alaabta iinta leh waa inaanu ogeyn inay iintaa leedahay markuu caqdiga heshiiska gelayay caqdulbeyca nacam wa kadaalika markuu la wareegayey layse raajixa ah horana inoo soo martay laasima fii darsi اlbukhaari shayga mabiicee la kala iibsaday inta aanu ku soo wareegin kii iibsaday waa fii damaani ilbaayic ka iibsaday baa mas-uul ka ah oo hadduu baaba-o isagu ka baaba-ay hadday nuqsaani ku dhacdo isagay kaga dhacday hadduu in yeesho isagaa mas-uuliyaddeeda leh walihaada shaygii w oo wuxuu iibsaday saliim min alcayba laakiin intaanu kala wareegin baa'ici ayuu shaygu in yeesha marka uu la wareegaya haddaanu ceebtaa ogeyn ka mushtarigaahi khiyaar buu yeelanaya laakiin hadduu arkaayey intaas shaygu uu leeyahay oo mid muuqata ay ahayd waxaa ku filan ka baa'ica muujinta uu muujiyey ama afka ha ka sheego ama dusha ha soo mariyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam raashinkii suuqa tuulaa uu soo maray gacanta uu geliyey gacantiisu ay qoyaanka gaadhay oo kidhi yaa saaxiba aطacaami maa haada qaala asaabatu sama ya rasuula allah qaala afalaa jacaltahu faw fawqa yani liyaraahu nnaas miyaad xagga sare soo marisay si ay dadku arkaan marka hadduu qofku arko shayga iintiisa iyo ceebtiisa uu ku galo oo uu ku ogyahay hadhow toole ikhtiyaar uma yeelanayo inuu iibkaa faskiyo waxaa kaloo ka mida shuruudii an laa yumkina zawaalu اlcaybi ila bimashaqa an laa yumkina zawaalu اlcaybi ilaa bimashaqa intaasi wixii la kala iibsaday uu yeeshay waa inay tahay midaan la suulin karin ilaa dhib in loo maro mooyaane laakiin haddii ay tahay mid la suulin karo oo meesha laga saari karo iyadoo aan lagu dhib mudan markaa waa la suulinayaa uun shaygiina lagu celin maayo shardi kale wuxuu yahay anlaa yazuula alcayba qabla alfasl intaanu iibkii faskhin kii khiyaarka lahaa haddii ceebtii ay suusho markaana dee khiyaar jiri maayo oo shaygii buu ku arkay cayb iin buu ku arkay isagoo weli aan iibkii faskhin ayay iska suushayba binafsihaa aw bigayriha iskeed bay u suushay ama wax kalaa sabab u noqday inay suusho khalaas sabab iibkaa loo celiyaa markaa ma jirto waayo khiyaarkan sababtiisu waa alcayb khiyaaru cayb baaba ledha mar haddii ceebtii meesha ay ka baxday alaabtu ay lahayd khiyaarkaasi meesha mid ka baxay buu noqonayaa wاlkharaaju buu uhi sheekhu shayga wixii ka soo baxay biاdamaani ay fii muqaabili الdamaan wuxuu ka soo hor jeedaa ama uu u dhigmayaa magdhowgii qofka la weydiin lahaa macnaa muddaة اlkhiyaar muddada khiyaarku uu jiro ama khiyaarku ha noqdo khiyaaru اlmajlis ama khiyaaru اlcayb ama khiyaaru الshard ama khiyaaru alqubn ama khiyaaru اtadliis ama khiyaaru اlgharar iyadoo qaarkood ay isku noqnoqonayaan muddadaasi muddatulkhiyaarka la yidhaahdo shaygii la kala iibsaday haddii uu ziyaado yeesho waxbaa ku soo kordhay ziyaadadu mar waxay noqotaa mutasila mid shayga la xidhiidhsan sida kaan yatacallama alcabdu almabiic sida addoonkii la kala iibsaday inuu muddadaa wax barto cilmi cilmigu dee waa shay la xidhiidhsan weeyaan wa kaan tasmuna annaaqa iyo sida in neefkii geel ahaashi tusaale ahaan ay naaxdo oo ziyaada mutasila ziyaada munfasilaa dhici karta oo addoonkii la kala iibsaday muddatulkhiyaarka inuu shaqeeyo oo maal uu soo saaro ama neefkii la kala iibsaday inuu dhalo marka waxaa isweydiin la ziyaada yaa leh hal hiya lilbaayici am lilmushtari waa haddii iibkii lagu kala noqdo wey waa haddii iibkii aan lagu kala noqon qofkii raqabadeeda mulkiyey baa leh oo dee mushtarigiia laakiin haddii iibkii lagu kala noqdo ziyaadadaa timi muddadii khiyaarka yaa iska leh waxaa iska leh kii aladii xasalat iziyaadatu cindahu kii ziyaadadani shayga ay ku soo korodhay isagoo haya oo mas-uulka ah wahuwa eesh almushtari waa ka mushtarigaa weeye ee shayga iibsaday markaa ziyaadadii munfasilka ahayd isaga ayaa yeelanaya waxaanay muqaabil u tahay damaanka magdhowga hadduu shaygani agtiisa ku baabi'i lahaa intaa uu hayo muddatulkhiyaarka isagu ka baabi'i lahaa soo ma iyadoo weli aanay kala teginba oo khiyaarulmajliski uu leeyahay hadduu shaygu baabi'i lahaa mar hadduu ku soo wareegey dee inuu isaga ka baaba'abay noqon lahayd oo khasaare maalkiisu ku dhacay uu noqon lahaa wakadalika muddada khiyaaru shardiga ama khiyaarulcaybka isagu ka baabi'i laha maadaama isagu ka baabi'i lahaa magdhowgiisi isaga uu saaraan lahaa kharaajka waxaa shayga ka soo baxayna magdhowgaasuu muqaabilu yahay waalkharaaju shayga waxaa ka soo baxay muddatulkhiyaarka bidamaani ay fii muqaabili damaan wuxuu muqaabiluyo bimacnaa u dhigmayaa magdhowgii qofka laga magdhabi lahaa hadduu baabi'i lahaa walilmushtari kii shayga iibsaday waxaa u sugan alraddu walilmushtari kii iibsaday alraddu baa u sugan celin bilgarari shaygii uu ku celiyo gararka waxa la idhaahdo marka khiyaarkan labaad ee halkan mualifku uu ku sheegay waa khiyaaru algarar taxtahu anwaac noocyo badan baana hoos imanaya khiyaarulgararka gararka waxaa la yidhaahdaana waxaa looga jeedaa idhaaru shay calaa gayri suuratihi alxaqiiqiya waa shaygii in loo muujiyo suuradiisii dhabta ahayd si ka duwan macnaa qofkii lagu dago marka haddii qofka lagu dagay shaygan oo suuradiisii dhabta ahayd mid ka duwan loogu muujiyey wuxuu yeelanayaa khiyaar khiyaarulgarar baa la idhaahdaa wa minhu waxaa ka mida khiyaarulgararka almusaraatu neefkii la gaaxiyey fa yarudduhaa wuu celinayaa neefkaa la gaaxiyey wa saacan ay maca saacin isagoo saac raacinaya min tamrin timir ah aw maa ama shaygii isagoo raacinaya yataraadayaani calayhi ay raalli iskaga noqdaan marka khiyaarulgararku tusaalayaal badan buu leeyahy waxaa tusaalayaashiisa ka mida mualifku waa sheegi doonaaye maa biica qabla wusuuli suuq waa ka rasuulku nahiyey in laga hor tago dadkii alaabta keenayey iyagoon suuqa soo gaadhin alaabtii laga iibsado waxaanu sheegay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam faman talaqaahu faاshtaraa minhu faإida ataa sayiduhu suuqa fahuwa bilkhiyaar macnaa qofkii laga hortegay alaabta lagaga iibsaday suuqii meel ka baxsan markuu suuqii soo gaadho hadduu arko inuu qarar ku dhacay oo bimacnaa la dagay ikhtiyaar buu leeyahy fahuwa bilkhiyaar inuu iibkaa sidiisa u daayo iyo inuu ka noqdo khiyaarkaasi waa khiyaaru algarar waxaa la mida khiyaaru naj oo sida saxiixa haddii qofkii najshi uu ku dhaco macnihiisuu yahay najshu wa aziyaadatu fii thamani silca miman laa yuriidu shiraa'aha waa alaabta qiimaheedii inuu siyaadiyo mid aan doonahaynba inuu iibsado doonaya wainamaa yuriidu an yugarira naasa biha inuu dadka ku daguun buu doonaya oo arrin aan bannaanayn oo rasuulku wuxu uhi walaa tanaajashuu buu yidhi markaa qofbuu najshi baa ku dhacay oo alaabtii ayaa qiimaheedii qiimo aada uga sarreeya ayuu nin ku baayacay inuu iibsadoba dooni maayo kanuun buu doonayaa inuu ku dago ama ha ku heshiiyaanka baayaca ah oo markaa dembigii bay wadaagayaan ama heshiis ba yaanay ku ahaanee fuduuliba ha iska noqdeen markaa kii najigaasi uu ku dhacay isaguna sida saxiix ah khiyaar buu yeelanaya waana khiyaaru lgharar waxaa la mida saas oo kale dee qofka kishku uu ku dhacay nacam oo khiyaaru gararna waa tahay arrintaasi khadiicana waa tahay khiyaanana waa tahay waxaa kaloo soo gelaya haddii addoontii laga iibinayay tusaale ahaan tima ardafiishale loo geliyey ama wejigeeda la caddeeyey amaba se baashan lagu ridqo raashinka oo qaarkood dee biyo ayaa wareejiya inta biyihii laga xidhay marka hore ayaa markii la tusaya biyihii lagu soo wada daayey dabeetana xoog bay u wareegtay biyaha waxa weeyaan kaydsamay ama isgaadhay awgeed waa khiyaaru lgharar waxaa khiyaarulgharar ka mida uri sheekhu almusaraat ninkii baa wuxuu doonayaa neef irmaan inuu iibsado neefkaa irmaannimuu u iibsanayay etana neefkii baa la gaaxi waa tasriya waa tarku labani fi darc waa neefka caanihiisa in candhadiisa lagu daayo oo aan la lisin mana banaano neefka haddii la iibinayo in sidaa la yeelo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi walaa tusaru lghanaama yacnaa adhigii ha gaaxinina geelana saasoo kale yanaa axaadiid baa ku soo aroortay lo-dana waa looga qiyaas qaadanaya waayo cilladu waa waaxida weeye marka waa arrin aan bannaanayn haddiise ay dhacdo oo qof neef noocaasa uu iibsado saddex maalmood bay shareecadu khiyaaraysiisa waman ibtaacahaa fa huwa bikhayri nadarayni bacda an yaxlubaha ka neefka noocaasa iibsada laba arrimood ta u wanaagsan buu dooranaya markuu liso kadib marka riwaayaddana way itlaaqday laakiin saddex maalmood waa inuu liso in radiyahaa amsakahaa hadduu raalli ku noqdo wuu iska haysan wa in sakhidha hadduu neefkaa karho caanihuu doonayo uu ka waayana oo neef la gaaxiye uu noqdona raddaha wa saacan min tamrin saac timirana wuu raacin doonaa marka waa caanihii uu ku iibsaday caanahan uu magdhabaya laakiin caanihii ku soo dhacay intii isagu hayaga magdhabi maayo oo kuwaasi waa alkharaaju bidamaan haddii la isweydiiyo caanaha neefka aanu lahayn uu ka maalay weliba dee neefku marka hore uu watay candhadiisa ku jiray limaada lam yadmanhu bilmithli aw bilqiima caano lamidoo u dhigma muxuu ugu magdhabi waayey ama muxuu ugu magdhabi waayey bilqiima waana halkan addamaanu bilmithli aw bilqiimati waa sacab waa arrin adag wa fiihi mashaqa waayo caanihi uu ku soo iibsaday uu magdhabayey iyo kuwii intii isagu uu hayay neefkaa ku soo dhacay waa isku darsamayaan sooma marka in la kala xadido oo la idhaahdo caanuhu ku soo iibsaday intaasay ahaayeen intii isagu neefkan uu hayeyna kuwii ku soo dhacay intaasay ahaayeen waa arrin adag oo aan suurtagal ba ahayn walihaada si aan la ysugu qabsan shareecadu waxay xadiday caanaha uu ku soo iibsaday neefka macnaa waxa uu ku magdhabayo oo ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan wuxuu ku magdhabayaa saacan min tamrin qaطcan lilkhusuuma iyadoo meesha laga saarayo muranka iyo isqabsashada markaa kaasina waa khiyaaru lgharar oo qofkii markii neefkii oo aan caano badnayn loo soo gaaxiyey ee loogu muujiyey inuu yahay mid caano badan dee harar baa ku dhacay walihaada baa khiyaarkaa la siiyey marka harar oo dhan noocu doonayaba ha noqdo suuradu doonaya ha laado inuu khiyaar ka dhashaa xadiidkani daliilu yahay oo qofkii qararkaasi uu ku dhacay ikhtiyaar u yeelanayo inuu iibkaa faskiyo iyo inuu sidiisa u daayo oo lacagtiisii inuu la soo noqdo iyo inuu sidiisa u daayo mid saddexaad bay sheegaan culimmada qaarkood taas oo ah in nuqsaanta ama ceebta shaygaasi uu leeyahy loo magdhabow shaygii inaanu celin sidiisaan aanu ku qaadan laakiin arshul cayb arshu naqs inta shaygii la qiimeeyo marka uu nuqsaantaa ka madhan yahay iyo marka nuqsaantaa leeyahay inta qiimihiisa lasoo saaro in labadaa inta u dhaxaysa kii ka iibiyey uu gudo culimada qaar saasay yidhaahdeen laakiin sida saxiixaa taasi ma jirto laba waxba kama dhexeeyaan inuu iibkaa faskiyo iyo in uu sidaa ku qaato waayo qofkan shayga iibinaya laftiisu baacahu calaa haadihi alhay-ati wasuura shaygaa wuxuu talagelkiisu ahaa sidaasi suuradiisa iyo hay-adiisa isagoo le inuu iibiyo marka in la yidhaahdo wax kaloo dheeraada soo celi oo arrinaan markaa meesha aan ku jirin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam labada arrimood wax ka dhexeeye ma sheegin fii beyci algarar fi lmusaraat waman ibtaacaha fa huwa bikhayri nadarayn bacda an yaxlubaha in radiyaha amsakaha wa in sakitahaa raddahaa wasaacan min tamrin muu odhan yacnaa lacagtii lagaga iibiye neefkii maadaama uu noqday neef aan caanihii uu rabay aan lahayn lacagtii waxaa loo soo celiye ma odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu sidiisaa ku haysto iyo inuu iska celiyo lacagtiisa ay usoo noqoto dhammaanteed waxba kama dhexeeyaan aw maa yataraadayaani calayhi saacan min tamrin wax ka badan ama wax ka yar hadday iskaga raalli noqdaan in loo celiyo kii neefka lahaa neefkii gabna ahaan loogu celiyey iyaduna waa ansaxaysaa ee dee waa xaq bani aadam bani aadamkuna xaqii lagu lahaa mid ka badan inuu bixiyaa oo ku tabarucaa ama uu cid kula musaalaxoodaa waa bannaan tahay midna inuu xaqiisii ka tanaasulo ama qayb ka mida inuu ka tanaasulaa waa bannaan tahay wayahbutu waa sugmayaa alkhiyaaru khiyaarkii liman kiibuu u sugmayaa khudica yacnaa la khiyaameeyey ayuu u sugmayaa kii iibka lagu khiyaameeyey oo tusaalahaan waxaa ku dhacay khiyaaru lqubn oo shaygiiba waxaa laga siistay qiimihii uu joogay qiimo aada uga hooseeya oo laa yacrif thamana shay wa qiimatahu fi suuq isla jaahil buu arrintaa ka yimi ama shaygu iibsanaya baa laga siiyey qiimaha shaygaasi suuqa uu ka taagayay qiimo aada uga sarreeya ama shaygii noocii uu doonayay noocaan ahayn baa laga iibiyey waxaana loogu sheegay noocuu doonayay inuu yahay amaba se waxa weeyaan qofkiibaa qiimihii laga soo siiyey raasamaalka ahaa mid aan ahayn ugu sheegay sida beyculmuraabax oo kale wuxu uhi labaatan baa laiga soo siiye shan faa'iidaana isar labaatanna lagama soo siina toban baa laga soo siiyey ama shan iyo toban baa lagasoo siiyey almuhim khiyaaradaasaa ku dhacday haddii marka hore qofku uu shardistay uu yidhi waan kaa iibsanayaa bishardi cadami alkhadiica waxaana shardiga inaanad khiyaamayn oo haddaad iibka ay u khiyaamayso khiyaar baan yeelanaya iyadu ishkaal ma laha inuu ikhtiyaar u yeelanayo iibkaa inuu sidiisa u daayo iyo inuu ka noqdo waayo rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim ninkii iibka lagu khiyaamayn jiray wuxuu ku yidhi ida btacta shay-an faqul laa khilaaba haddaad shay iibsanayso waxaad tidhaahdaa laa khilaaba ee laa khiyaana walaa khadiica war khiyaame iyo khadiica anigu ma ogo ay laa talzamunii wixii khiyaame igu dhacdo laazim iguma aha igu dhegi mayso macnaa waan ka noqon karaa uma anta bilkhiyaari halaaثata ayaam deetana ikhtiyaar baad yeelanaysaa saddex maalmood saddexdaa maalmood gudahooda wixii khiyaano kugu dhaca ee soo baxa waxa ay ku siinaysaa ikhtiyaar aad u yeelato iibkaa inaad ka noqoto ama inaad iska dayso nacam haddii aanu shardisanna haddaanu shardisan marka hore macanaa cadamu alkhadiicati waalkhiyaana mar hadday khiyaana ku dhacday khiyaanadu waa noocun min algharar gararkuna waa muujibun lilkhiyaar markaa ikhtiyaar buu yeelanaya aw baaca ama shaygii iibiyey qabla wusuuli suuq intaanuu suuqa soo gaadhin shaygii rasuulku waa nahyey se horaanu sheegnay qaala calayhi الsalaatu wasalaam laa talaqaw iljalaba faman talaqaahu faاshtaraa minhu faإida ataa sayiduhu suuqa fahuwa biاlkhiyaar haddii qofkii laga hor tago iyadoo alaabtii suuqeedii aana weli soo gaadhin suuqa alaabtaa lagu iibiyado weli aan soo gaadhin baa laga hortegay arrintaasi ma bannaana maslaxada qofkan alaabta wata ayaa la ilaalinaya si aanay ugu dhicin khiyaano oo qiimaha suuqa ay ka taaganta mid aada uga hooseeya aan looga siisan maslaxada ahlu suuqana waa la ilaalinaya oo hadduu nin waddada u fadhiisto alaabtii magaalada soo gelaysuu wada iibsado waxay noqonaysaa qiimi qiimo sare oo kii dadka alaabta keene ay kaga heli lahaayeen aada uga sarreeya dee inuu dadkii ka siiyo dabeetana ashyaada ama waxyaabaha la iibinaya sicirkoodu oo aada kor ugu kaco walihaada waa la diiday haddii ay dhacdana ikhtiyaar baa la siiyey kii alaabta bannaanka lagaga iibsaday khaarija suuq ikhtiyaar inuu u yeesho inuu iibkaa ka noqdo iyo inuu sidiisa u daayo sida raajixaana wuxuu ikhtiyaarka yeelanayaa haddii ay daahirto inuu ku dhacay qubni ama khadiica inay ku dhacday oo haddii intii alaabtu suuqa ay ka maraysay in laga siistay khiyaar jiri maayo wuxuu khiyaarka yeelanayaa idaa khudica aw gubina aw asaabahu gararun fii hada albeyc walikullin mid kasta waxaa u sugan oo min almutabaayicayn labada wax kala iibsanaya ka mid a baycan iib wax ku kala iibsaday manhiyan canhu layska nahiyey alraddu baa u sugan marka buyuucda la nahiyey ee la diiday waa laba nooc buyuucun oo manhiyatun canha lidaata wax iskii loo nahiyey bimacnaa shay dee in la iibiyaaba ay xaaraan tahay muxaram lidaati sida baycu sanam waalmeyta waalkhamr wakadalika waxa weeyaan ashyaada kale dee muxaram lidaat sida aalaatu allahwi waalطarab sida almuusiqa oo kale ashyaada noocaasa ee la nahiyey lixaq illaahi loo nahiyey ashyaadaasi haddii la kala iibsado iibkaasi sidiisa abuu baadil u yahayba ikhtiyaaruma laha labada ka iibkaasi uu dhex maray inay sidiisa u daayaan bal waa in lagu kala noqdo iibka noocaas haddii shaygani uu yahay shay xalaal ah waa mubaax lidaati iskii xalaal buu yihi wa inamaa saara muxarama liwasfihi muraacaata lixaqi اlaadamiy waxaa imika loo xaaraantimeeyo sifada uu leeyahay awgii sifo uu yeeshay awgeed baa loo xaaraantimeeyey shaygan iibintiisa iibkiisu marka hore waa xalaal laakiin sifo uu yeeshay awgeed baa iibkiisa loo mamnuucay iyadoo la ilaalinayo xaq bani aadam oo ma aha lixaqi illaahi wa lixaqi aadamiyin saalaashiisu de waa fara badanyin albeyc cala albeyc iyo annaj iyo talaqi rukbaan iyo buyuucda qararka ama khadiicada ama qubnigu uu gelayo waa ashyaa markeeda hore iibkeedu xalaaliyi laakiin waxaa loo mamnuucay iibinteeda sifo xun oo iibkaa raacday oo bani aadamka xaqiisa meelka dhac ku ah iibabka markaa noocaasa waxa weeyaan bani aadamkii iibkaasi iyo heshiiskiisa galay ayaa khiyaar la siiyey oo khiyaar loo siiyey inuu sidiisaa isaga daayo iyo inuu ka dhaqdo sida axaadiida baad ku aragtaa baycu lmusaraat waad aragtaa wakadalika waad aragtaa waxa weeyaan talaqi alrukbaan wakadalika waxaad aragtaa yani alkhadiica waxaa la yidhaahdo haddii iibkii ay gasho maadaama marka horeba loo mamnuucay baycan lixaqi ilaadamiy bani aadamki iyadoo xaqiisa la ilaalinayo iibkan la mamnuucay hadduu iibkaa raalli iskaga noqdo iska sabro wuu ansaxaya haddii kalena wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu iibkaasi uu ka noqdo waman ishtaraa qofka iibsado shay-an shay lam yarahu aanu arag falahu waxaa u bannaan radduhu inuu shaygaa iibkiisa celiyo idaa ra'aahu markuu arko oo bimacnaa dee uu khilaafo sifadii u shardistay khiyaaru ru'ya la dhaha khiyaarkan khiyaaru ru'ya waa ikhtiyaarka ku xidhan aragtida oo shayga marka la iibsanayo sidaynugu soo martay fii awali kitaabi albuyuuc ama waxa la waa inuu macluum noqdo shaygaa la kala iibsanaya laabudda an yakuuna almabiicu macluuma shayga la kala iibsanayo noqdo mid macluuma oo la garanayo wاlcilmu bihi yaxsulu ima biاlmushaahada wa ima biاlwaصf shaygaa la kala iibsanayana waxaa lagu garan karaa in la arkayaba oo qofkii shayga iibsanaya uu arkayaba waxaa kaloo la iibin karaa shayga oo haa'iba waa sida raajixa waa la isku khilaafsanya masalada culimada qaarkood baa ku tegey baycu lhaa'ib inaanu banaanaynba oo qarar baa ku jira bay yidhahdeen shay maqanoo markaa aan la arkayn looma kala iibsan kara yidhahdeen lakiin qowlka raajixu wuxuu yahay baycu lhaa'ib inuu yahay jaa-is hadduu qofkani mulkiyey shayga laakiin uu ka maqan yahay waa iibin karaa waxaanu ku iibinayaa bilwasf qofkii iibsanaya inuu u sifeeyo gaadhi noocaasa oo noocaasa oo noocaasa ama guri noocaasa ama beer noocaasa ama kitaab noocaasa ama mobil noocaasa manaa baycu lhaa'ibi waa jaa-is idaa usifa wa dubida bisifaati haddii loo la sifeeyo lagu dabdiyo lagu xadeeyo sifaadka uu leeyahy haddaba qofkii shayga ku iibsaday bilwasf sifeyntaa loo sifeeyey aan arag marka uu arko ikhtiyaar buu isaguna leeyahy oo shaygii haddii uu sifaadkii yeelan waayo inuu iska qaato iyo inuu iibkaa faskiyo oo idhaahdo sifaadkii aan raalli ku noqday shaygan iibkiisa aan raalli kaga noqday ma laha shaygani shardiga aynu isku ogeynna waad khilaaftay oo aynu sifaadkaa leeyihin marka ikhtiyaar buu yeelanaya khiyaaru ru'ya ayaa kaa la idhaahdaa wa inamaa yahbutu cinda man yaraa jawaasa bayci alghaa'ib khiyaaru ru'yahana waxaa sugay un culimada qabta shay maqan laakiin mawsuufa la sifeeyey in la kala iibsan karo waana qowlka raajixa weeye walahu waxaa u sugan qofkii raddu maa shaygii inuu celiyo ishtaraahu uu ku iibsaday bikhiyaarin khiyaarkanna waa khiyaarka la idhaahdo khiyaaru shard oo markuu iibsanaayey ayaa waxaa heshiis lagu galay inuu qofkani muddo ikhtiyaar u leeyay iibkaa inuu ka noqdo muddadaasina waa inay noqoto mudda macluuma muddo la ysla garanayo waa inay noqoto waa in la xadido muddadaa waana laga badin karaa saddex maalmood nacam ilaa an yakuuna khiyaara shardin waa ka yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo labadii qofee wax kala iibsaday mid waliba ikhtiyaar buu leeyahy kullu bayicayni laa bayca baynahuma xataa yatafaraqa laba qofoo wax kala iibsaday iibkii si dhammaystiran uma guntamin ilaa ay kala tegayaan oo mid waliba wuxuu ikhtiyaar u leeyahy inta ay wada joogaan inuu iibka ka noqdo ilaa baycu lkhiyaar buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam bimacnaa idaa tafaraqa incaqada albayc mar hadday kala tagaan iibka waa guntanay guntamayaan oo khiyaarkii meesha uu ka baxaya khiyaarulmajliska la odhan jiray ilaa baycu lkhiyaari mooyaane ee ilaa albayc aladii ishturita fiihi alkhiyaar ilaa iibkii laysu shardiyey khiyaar mooyaane oo ninkani markuu ninkan alaabta ka iibsaday wuxuu yidhi liya alkhiyaar halaaثata ayaam saddex maalmood baan ikhtiyaar u leeyahay inaan iibkaa daayo iyo inaan ka noqdo labadooduba waxaa dhici karta inay inay wax shardistaan waxaa dhici karta inuu midkoodun shardisto baayica amabase mushtariga muddadaasi muddatulkhiyaarka la dhaha muddatulkhiyaari shardi oo ay shardi tahay inay lafteedu macluum noqoto muddo ay labadoodu isla garanayaanu xadidan mid waliba wuxuu ikhtiyaaru leeyahy inuu iibkaasi uu ka noqdo khiyaaru shardi baa kaana la idhahda waida ikhtalafa hadday iskhilaafaan albayicaan labadii wax kala iibsanayay falqowlu qowlka ay falqowlu lmaqbuul qowlka la aqbalaya ee la qaadanaya xukumka lagu dhisayaa maa qowlkii weeyaan yaquuluhu uu leeyahay albaayicu ka baayica ah horta qaacidadii baa lagu dareerinaya dee albayinatu cala almudici walyamiinu calaa man ankar albayina caddayn baa laga rabaa ka wax sheeganaya oo mabiicii shaygii baa la ysku khilaafay la kala iibsaday ama thamankii baa la ysku khilaafay wixii wax lagu kala iibsaday ama waxaaba la ysku khilaafay yacnaa shuruuddii iibkaa wax ka mida ayaa la isku khilaafay waa in ka shardigaa sheeganaya ama shaygaa almuddaci waa inuu bayino keeno labadoodii midna haddaanu bayino haynin waxaa la aqbalayaa qowlka baayica ka shayga iibiyey qowlkiisa ee qowlkiisa ayaa asalah qowlkiisa ayaa asalah wa kullu man qiila yuqbalu qowluhu ay ma famaca yamiini mid kastoo aada maqasho oo laleeyahy qowlkiisaa la aqbalaya oo qowlkiisaa raajixa macnaa qowlkiisoo dhaartiisu raacda wey biyamiinihi baa lagu aqbalaya waynagii qaacidadaa ku celcelin ee nidhi inamaa yakunu اlyamiinu fi ljaanibi اlaqwى min almutakhasimeyn dhaartu marba waxay martaa labada qofa ishaysta ka sheegashadiisu ay xoog badan tahay marka maadaama imika asalku uu yahay sida uu sheeganayo baayicu iibiyuhu dhinaciisaa xoog badan walihaada dhaartu dhinaciisa ayay maraysa marka sheegashadiisaasi oo asalkii waafaqsan oo ah bayino ama caddayn kala dhiman oo dhaartiisa uu ku kabay ayaa wax loogu xukumaya albaab araabic baabu salam waa baabkii haadakani baabusalami weeye salamka iibka la idhaha baabkii ka warramayay kani weeye nacam assalamu waa tasliim min aslama buu ka yimid macnaa acطaaya wuu siiyey wa dafaca lahu wuu dhiibay waxaa kaloo iibka la dhaha baycu salaf ayaa la idhaahdaa asalafna bimacnaa waa ataqdiim wa aslafa ay qadamahu ilayh shaygii buu u qadimay asalafu wasalamuna waa isku macno culimada qaarkood waxay idhahdaan asalafu waa luqatu ahli اlxijaaz asalamuna waa luqatu ahli اlciraaq laakiin sida uu yihi alcalaama moxamed ibnu صaalix alcuthaymiin raximah اllahu tacaala asalafu wasalamu waa isku mid macnan wa wasnan macna ahaan iyo wasni ahaanba oo in nacam assalam iyo asalaf ay isku mid yihiin waxaa u deliishaday sheekhu rasuulku wuxuu ahaa xijaazi kaana min xijaaz oo maka iyo madiine iyo dhulkaa ka agdhowba ayaa la dhaha xijaaz wamaca dalika istacmala salam salamka oo la yihi waa luqada reer ciraaq buu isticmaalay marka kelimatu salam inaanay reer ciraaq luqa u gaar aanay ahayn reer xijaaz laftooda ay ku hadli jireen ayay taasi daliil u tahay marka ibkan baycu salam baa la yidhahdaa baycu salafna waa la yidhaahdaa waxaa baycu salam loo yidhi lianna almushtari yusallim yadfac wa yucطi athamana fi majlis اlcaqd waayo kan shaygan iibsanayaa qiimihii uu ku iibsaday buu dhiibayaa oo kii uu ka iibsaday uu u dhiibayaa intaan lagu kala tegin golaha heshiiska iibku uu ka dhacay ويuqاaل لh byع السلف لأن المشhتري يuqdم الثمن وينتظر المبيع waayo qofkan شhayga iibsanaya lacagtiisa wuu sii qadimaya شhaygiina wuu sugayaa waa amah qaliban weeyaan تacriifkiisuna waa caqd عalى mوصuف في الdimة caqd waa heshiis ku dhacaya عalىa mوصuuفi شhay la sifeeyey ayaa la kala iibsanaya shaygii meesha ma yaallaba waa la sifeeyey oo fi dimma kaa iibiyey dimadiisuu saaray isagaa lagu leeyay oo laga sugaya oo mu'ajala mid wakhtiyaysan bithamanin baa lagu iibsanaya lacag maqbuudin la qabanayo lagu kala qaadanayo fii majlis alcaqd fadhigaa uu ka dhacay heshiisku si kale haddaa u dhigto waa taqdiimu الthaman wa taakhiiru almuthaman macanaa iibkan macnihiis waxa weeye thamankii shaygii la kala iibsaday lacagtiisii baa loo qadimaya kii laga iibsaday shayga laftiisiina waa laga sugayaa muddo dambe oo lagu ballamay ayuu keeni doonaa shiraau aajili bicaajil shiraau aajil waa iibsasho qofku iibsanayo shay aajila shay ajal ama wakti dambe la kala qaadan doono muxuu ku iibsanayaa bicaajil ay bithamanin caajil lacag markaa uu dhiibayo marka waa deyntii oo la qalibay deynta alaabtaad qaadataa soo maaha tamankeediiyo lacagteediina waa lagugu lahaadaa kani waa cagsiga ninka alaabta lahaabaa lacagtii alaabta lagaga iibsaday sii qaadanaya alaabtiina isagaa laga sugaya laakiin shuruud gaara ayaa baycu salam uu leeyahay oo buyuucda kale uu kaga duwan yahay bayca markaa noocaas oo ah qofkii alaabta iibinaya in lacagtii loo qadimo alaabtiina isaga laga sugo waa bayc markaa mashruuca weeyi wuxuu ihi cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhu ashhadu ana asalafa almadmuun ilى ajli musamaa qad axalahu allahu fii kitaabih wa adina fiih waxaan markhaati ka hay buu yidhi salafka baycu salafka madmuunka ah ee ilaa ajal iyo wakti laysla garanayo lagu heshiiye in alaabtaa la kala qaato qad axalahu allahu fii kitaabihi wa adina fiih inuu ilaahay kitaabkiisa ku xalaaleeyo u fasaxay kadibna aayaddaas u akri yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajali musaman faktubuuh ile waa dayne oo alaabtii baa dayn ku maqan lacagtiida waa tan la kala qaatay marka aayaddaasi ayaa baycu salam uu hoos imanaya axaadiis badanna waa ku soo aroortay oo rasuulku siduu ley ibnu cabaas qadima الnabiyu salى اllahu alay wasalam almadiina wahum yuslifuuna bاtamri asanatayni wahalaaث wuxuu rasuulku magaalada madiine soo galay iyagoo timirta lacagteeda sii qaata timirtiina lagu lahaado oo laga sugo ma diidin rasuulku iibka noocaas in shaygii lacagtiisii lasii qaato shaygiina dayn uu ugu maqnaado kii iibiyey bal rasuulku calayhi salaatu salaam shuruud gaara ayuunbuu sheegay shareecada islaamku ay u yeeshay iibka noocaas wuxu uhi man asfa qaala man aslama fii shay fii keylin macluum wasnin wasnin macluum ilaa ajalin macluum war qofka shay lacagtiisii sii qadima ee shaygii sugayaa ha noqdo shaygaasi mid hadduu yahay makiil la miiso kayl macluum haddii ha lagu heshiiye intaasoo saac intaasoo galaad hadduu yahay shay mawsuuno la miisaamana waa in wasnigiisu uu xadidnaado intaasoo kiilo oo lacagtiina loo sii qadimo ilaa ajalin macluum waktiga shaygaa qofkan uu keenayaana ha noqdo wakti la isla aqoonsaday oo la isla garanayo marka aqara الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam calaa bayc الsalam aladi kaana mawjuuda fi اlmadiina qabla اlhijra wainamaa dabadahu bibadi bibacdi dawaabid rasuulku iqraar buu ku sameeyey iibka noocaasa laakiin wuxuu u yeelay bacdu dawaabit shuruud iyo qawaacid ayuu u yeelay culimadana markaa guud ahaan waa isku waafaqsan yihiin baycu salam inuu yahay mid mashruuca oo ibnulmundir wuxuu sheegay inay isku waafaqeen banaanidiisa jamiicu man yaxfadu canhum alcilma culimadii cilmiga uu ka qaatay oo dhan laakiin saciid bn musayib baa markaa diidey bayca la baycu salaf waladilatu min alqur'aani wasunati waaqwaali الصaxaaba taruddu calayh laakiin iibkan shuruud buu leyay wuxu uhi sheekhu isagoo tacriifinaya huwa baycu salam waxa weeye an yusallima inuu dhiibo ra's almaal ra'salmaalkii ra'salmaalka maxaa looga jeedaa waa thaman waa qiimihii wax uu ku iibsanayey almaqsuudu bira'si اlmaali huna athaman halkee uu ku dhiibo fii majlis ilcaqdi uu ku dhiibo heshiisku fadhigaa u ka dhacay manaa marka majlisulcaqdi laleeyahy macana kelmaddan daahirkeeda ka ballaadhan baa loo jeedaayo waa qabla tafaruq intaanay kala tegin inuu dhiibo oo xataa hadday ka kacaan fadhigii heshiisku uu ka dhacay iyadoo weli lacagtii ninkani aanu dhiibin alaabtaa maqan uu ku iibsanayey laakiin weli aanay kala tegin ee ay wada socdaan inta ay wada socdaan ee ay wada joogaan haddii uu dhiibo waxay la mid tahay uun iyadoo weli fadhigii heshiisu ka dhacay la joogo inuu dhiibay bay la mid tahay marka markuu leeyay fii majlisi alcaqdi ee qabla tafaruq intaanay kala tegin waa inuu dhiibo calaa an yucطiyahu isagoo shardiyaaya wahuwa yashtari isagoo shardinaya an yucطiyahu inuu siiyo maa shaygii yataraadayaani calayhi ay ku raa ku kala raali noqdeen ee dee ku ku heshiiyeen oo ah macluuman mid la ysla garanayo bilkayl aw bilwasn aw bilcad aw bidarc ilaa ajalin macluum wakti macluuma ajal macluuma ilaa waqtin macluum wakti la ysla garanayo marka iibkan wuxuu leeyahy shuruud haddii shuruuddaa laga waayo ma banaana shuruuddii waxaa ka mid a an yakuuna almuslamu fiihi an yakuuna almuslamu fiihi alaabtaa lacagteeda lasii qadimaya almuslamu fiih waa alaabtaa lacagteeda lasii qadimaya an yakuuna almuslamu fiihi mima yandabitu bisifaat waa inuu yahay shaygaa lacagtiisa lasii qadimay shay la sifaad xadayn kara oo ashyaada kale ka sooci kara alatii yakhtalifu thamanu biikhtilaafiha sifaadkaasoo sababteeda ama daraaddeed dee shaygii qiimihiisu uu isu khilaafayo calaa sabiili mithaal iminka timirtii oo kale dee waa noocyo badan noocyada maxaa kala duway sifaad sifaadkaasaa keensaday in qiimaheedu uu kala sarreeyo wakadalika azabiib waa anwaac sifaadka ayaa kala duway sayaaraadkii gawaadhida waad aragtaayo de waa anwaac sifaad kala duwan bay leeyihin gawaadhidu sifaadkaasaa keenay in qiimahooda uu kala duwanaado bal sayaaradii oo min noucin waaxidina sayaaratayn ama laba gaadhi oo min noucin waaxida ee haddana sifaadkoodu kala duwan yihin waaxidatun baydaa wa ukhraa xamraa wa haalitatun sawdaa mid waa caddaan midna waa casaan midna waa madow waaxidatun qadiima wa ukhraa jadiida mid waa cusayb midna waa maxay waa shay qadiima oo gaboobay markaa shaygan almuhim lacagtiisii la qadimaya waa inuu yahay shay la sifaad xadayn kara sifaadka loo jeedaana waa sifaadka sabab u noqonaya in shaygan qiimihiisu uu kala sarsareeyo nacam kaasi waa shardi shardiga labaad dabduu bi hadi sifaat shaygaa marka la kala iibsanayo waa in sifaadkaa lagu dabdiyo oo calaa sabiili mithaal combyuutar buu iibsanaya lacagtii buu sii qadimaya combyuutarkiina shirkadda combyuutarada iibisa ayuu ka sugaya combyuutarkaas waa inuu yeesho sifaad combyuutarada kale uu kaga duwan yahi oo tusaale ahaan magiciisii inta uu qaado wixii oo dhan sian hadhow laysu qabsan oo haddii combyuutar u la yidhahdo combyuutarna waa fara badan yihi sooma waa noocyo badan de hadhow toola hadduu keeno mid waxaa laga yaaba inuu kii kale idhaahda iibsaday kan maa hadday kaynu ku heshiin oo combyuutar umaynu ku heshiin markaa khisaamkaa iyo dooda iyo khilaafkaasi ayaa laga hortegaya walihaadaa shayga sifaadka uu leeyahay sabab u noqonaya qiimihiisu inuu kala duwanaado waa in lagu xadeeyo markaa la kala iibsanayo dhadhashay noocaasa gaadhi noocaasa magaciisu kaa yahay oo midabkiisu kaa yahay oo modeelkiisu kaa yahay sifaadkiisi o dhan waa in la sheego sabab u noqonaya inuu qiimihiisu hoos u dhaco ama uu ama uu kor u kaco shardiga saddexaad waa alcilmu bithaman thamankii waa in la garanayo wixii wax lagu kala iibsanayo thamankuna waa in macluum noqdo oo shuruuddii baycuu lahaa oo dhan guud ahaan waa leeyahay baycu salam qaar dheeraadoo isaguu la gaar yahayna waa jira waxaa kaloo shardiga qabdu thamani fii majlis alcaqd qabdu thaman fii majlis alcaqd waa in thamankii lacagtii shayga lagu iibsaday intaan la kala tegin waa in la kala qaato haddii iyadoo lacagtii aan la kala qaadan heshiiskii baa la galay lacagtii oo aan la kala qaadan baa la tegey ayaa la kala tegey shaygii la kala iibsanayeyna de waaba maqan yahay laftiisa marka horeba isagu wuxuu ahaa mawsuuf idima ayuu ah maxaa meesha ka soo baxaya baycu lkaali bilkaali baycu deyn bideyn oo lacagtiina kii alaabta iibsaday bay deyn ugu maqan tahay alaabtiina kii iibiyey bay deyn ugu maqan tahay baycu deyn bideynna ma banaana bilijmac siduu le imaamu axmed raximah llah in thamankii oo kii wax lagu iibsaday iyo mabiicii oo kii la iibsaday labaduba deyn ay ku maqnaadaan oo lacagtiina kii iibsaday deyn ay ugu maqnaato alaabtiina kii iibinayay deyn ahaan ay ugu maqnaato taasi ma banaana walihaada waa ka sheekuba sheegay ee yidhi huwa an yusallima ra'sa almaali fii majlis alcaqd kale magaca baycan baaba dee shardigaasi uu ka muuqdaa baycu salaf baycu salaf meeshii waxbaa la dhiibaya waxbaa la qadimaya haddii taasi la waayo baycu salafnimadii waa ka baxaya waxaa kaloo shuruuddii ka mid ah an yakuuna alajalu macluuma muddada shaygaa la kala qaadanayaa ee ninkan dee lacagtii qadimtay ee alaabtii laga sugaya uu keenaya way noqotay muddo macluuma waa kaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam ilaa ajalin macluum haddaan muddo macluuma lagu heshin iibkaasi waa buraya oo isaguna ansixi maayo waxaa kaloo shuruudii ka mida an yakuuna caama alwujuud waqta wujuubi tasliimi waa inuu noqdo shaygaasi mid la helo waktiga lagu heshiiyey ninkani inuu keenayo inta badan mid la helo waa inuu noqdo inta badan mid la helo waktiga tusaala wuxu uhi bisha ramadaan lacagti waa tan waxaan kaa rabaa boqol xabadood oo xabxaba waa in bishaa lagu heshiiyey inuu keenayo xabxabku bil uu baxa ay tahay oo la helo de laakiin dee wuxuu noqonayaa mid aan sax ahayn shaygaa wakti aan laba helinba haddii lagu heshiiyey inuu qofkani uu keeno marka horeba shardi aan fulahayn in lagu heshiiyey buu noqonaya haddii markaa meel lagu heshiiye o la yidhaha halkaa meel heblaayo waa inaad keento waa inuu halkii keeno haddii curfi uu jiro xadidaya meesha alaabtaa lacagteedii lasii qadimay la keenayo waxa weyaan meeshaa curfiga uu xadiday waa inuu keeno haddaan labada midna aani jirin oo shardina aanu jirin qofkan lagula galay inuu meel heblaayo keeno curfi alaabtaa meesha la keenayo xadidayaana aanu jirin waa inuu keeno fii majlis alcaqd halkii lacagta lagu siiyey halkii lacagta lagu siiyey inuu keenaa bay noqonaysaa walaa yaakudu qaadan maayo buu ihi sheekhu ilaa maa shaygii mooyaane samaahu uu magacaabay ee lacagtiisa uu sii qadimay hadduu timir ahaa hadduu gaadhi ahaa hadduu kombyuutar ahaa hadduu dhar ahaa hadduu waxa weeya shaciir ahaa hadduu heed ahaa nacam aw ra'sa maalihi ama lacagtiisii ra'sa maalka halkan tamankiibuu uga jeedaa labadaa waxaan ahayn ma qaadan karo haddii loo keeno shaygii lacagtiisa uu sii qadimay waa inuu shaygii qaato haddii shaygii keenistiisu ay suurtogeli weydana waa inuu waa inuu lacagtiisii un qaato lacagtiisun loo celiyo markaa masaladan xadiid baa kuso aroray daciifa man aslafa fi shayin falaa yaakud ila ma aslafa fiihi aw ra'sa maalih sida saxiixa shaygaa waxa weeyaan uu lacagtiisii sii qadimay dadka kale kama iibin karo shuruudda beyca maxaa ka mid ahaa alqudratu cala tasliim qofkani shaygan uu iibinayo awood dhamaystiran waa inuu u leeyahay qofkan uu ka iibinayo inuu ku wareejiyo alaabta nin ku maqan ee lacagteediina ninkaasi uu qaatay welina aanu keenin dee alaab cidda uu ka iibiyo uu ku wareejin kara maaha laakiin ninkaa laftiisa ma ka iibin karaa tusaale ahaan ma odhan karaa boqol galaan oo heeda ayaan lacagtoodii kuu qadimay boqolkii galaan iska hayso dib iiga iibso adigu adiga laftaada baayici markii hore ka iibiyo weli adiga laftaada dib iiga iibso sida raajixa taasi waa bannaanta waayo dee imika tasliim looma baahno ninkii ay gacantaba ugu jirtay buu ka iibiyey soo ma laakiin ibnu cabbaas wuxuu leeyahy waa inaanu ka macaashin waa inaanu ka macaashin ee uu kaga iibiye raasamaalkii markii hore uu bixiyey amaba se anqasa min aqala minhu mid ka yar waribxu maa lam yadman waxaa la nahyey qofku shay aan weli aan ku soo wareegin oo damaankiisa aan soo gelin oo fii damaani albaayica kii ka iibiye weli mas-uuliyaddiisa inuu ka macaasho taa waa la nahiyada walaa yatasarafu fiihi ku tasarufi maayo shaya qabla qabdih intaanu gacanta ku dhigin ku tasarufi maayo oo tusaale ahaan iibin maayo oo cid rahmi maayo oo waqfin maayo waayo waa shay aan fii damaani aan ahayn oo siduu noqon doonaba aanu garan ahayn albaab alkhaamis baab alqard baabkii ka warramayay qardiga wey alqardu asal ahaan waa alqaطcu waa jaritaanka ayaa luqa ahaan la idhaahdaa istilaaxaanna culimadu qardiga waxay uga jeedaan waa dafcu linsaani maala liaakhara liyantafica bihi wayarudda milah dafcu linsaani maala liaakhara liyantafica bihi wayarudda milah qardigu waa inuu qofku qof kale maal u dhiibo si uu maalkaa ugu intifaaco kadibna isaga oo kale uu u soo celiyo waxaa qardiya qof baad boqol doolar ka sii qaadatay waxba maydaan kala iibsan boqol dollar baad ka sii qaaatay si aad ugu intifaacdo hadhow boqol dollar aad ugu soo celisa qardi baa kaa la odhanaya manaa sarif maaha baycna maaha kaas wakadalika waxa weeyaan dahabkii qof baad dahab ka sii qaaatay si aad dahabkiisa ugu sii intifaacdo oo dahab lamida aad ugu soo celisa qardi baa kaa leedha maqsuudku mubaadalada maaha kala bedelashada maaha maqsuudku waa maxay waa inuu shaygan qofku sii isticmaalo isagoo kale uu soo celiyey reermiga aad u isticmaala raashinkii baa ka go-aya reer bay raashin ka sii qaadanayaan maxay u qaadanayaan na-iibbaa niyadoodu iyo qasdigoodu iyo kay keeni doonaan iyo kanay qaadan in laysku bedelo laa qasdigu waa sheegan inay kusii intifaacaan kana isagoo kale ay soo celiyaan walihaada laa tajri riba fi lqard ilaa inuu ziyaado shardiyo mooyaane hadduu idhaahdo boqol doolar ayaan ku sii amaahiyey boqolun halku hadhow keeni lahaa idhaa boqol iyo toban keen dee taasay ribo ku noqonaysa laakiin ribadii xaggii ta'jiilka oo kale ma ma gelayso qardiga waxa la dhaha waayo maqsuudku mubaadalo maaha kala bedelasho maaha walihaada bannaantay inaad dahab qof aad ka amaahato dahabkii in lamidun aad usoo celiso inaad lacag ka amaahato lacagtii mid lamidun aad usoo celiso raashin ribowiya inaad ka amaahato oo isagoo kalewna aad usoo celiso marka inagu labadaba amaah baynu dhahnaa laakiin luqada carbeed iyo sharcigaba waa kala duwan yihin mid waa dayn oo shay baa la kala iibsaday ama waa la kala sarifta ribadii markaa meesha waa imanaysaa riba fadl iyo riba nasiaba midna waa qardi oo qofkii shay buu sii qaatay si uu ugu intifaaco oo isagoo kale uu u soo celiyo maxay u kala duwan yihin mid maqsuudku waa mubaadalada waa daynta waa kala bedelashado meeshii dee iib baa dhacay ama sarif baa dhacay midna maqsuudku kala bedelasho maahee qofkani shaygan inuu kus ku kusii intifaaco buu doonayaa dabeetana qofkii lahaa isagoo kale uu soo celiyo waxaabuu dee yaro shabahayaaba waxaa la idhaahda waxa weeyaan caariyada inuu yaro amaanaystay unbay dee ka dhigan tahay marka qardiga waxaa la idhahdaa waa kaa tacriifkiisu waa shay mustaxaba sunno ah min jihati lmuqrib ka bixinaya dhinaciisa marka laga eego de waa min baab alixsaan soo maha inaad qofkii shaygii sii siiso ama lacag ha noqdo ama raashin ama alaab oo intuu ku intifaaco iyadoo kale uu kuu soo celiyo waa min baab alixsaan ilahina wuxu uhi wa axsinu in allaha yuxib lmuxsiniin wa axsinu in allaha yuxib lmuxsiniin waana min atacaawun ilahina wuxu uhi watacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alihmi waalcudwaan waida kaana laa yastaciinu bihi calaa munkar qofkanaad alaabtaasii amaahinaysa waa haddaanu munkar u kaalmaysanahayn hadduu munkar u adeegsanayo markaa ma banaana waxay noqonaysaa min atacaawun cala alihmi waalcudwaan min jihati lmuqtarid ka alaabtan sii qaadanaya sii amaahanaya dhinaciisa marka laga eegana muqtarid baa la idhahaaye waa mubaax sida deyntu ay mubaax u tahay ida kaana yaxtaaju ilay hadduu u baahan yahay wayanwi raddahu soo celintiisana uu niyeysan yahay waa u bannaan tahay oo qofku dee hadduu shaygii u baahan yahay inuu amaahda waa u bannaan tahay niyadiisuna ay tahay shayga inuu iska soo celiyo yajibu waxa waajiba irjaacu mili isagoo kale in la soo celiyo haygii shaygii qofku waxa weeyaan uu iqtiraaday isaga oo kale waa inuu soo celiyo laabudda an yarudda milahu wayajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu noqdo ka la soo celinaya afdala mid ka wanaagsan oo agtara ama ka fara badan kii uu qaatay idaa lam yakun haddaanu ahayn mashruuطan mid marka hore laysu shardiyey ooma banaano inuu yidhaahdo raashinkii ama tusaale ahaan lacagtii sii qaado kusoo intifaac hadhowna ziyaado soo raaci hada laa yajuus ma banaano taas taasi waa ribo sideedabana qardigu wuxuu ku binaysan yahay cala alixsaan wax in laga shaqaysto loogu talagalay maaha haddaad dadkii u ixsaan falayso aada siinayso sii laakiin in laga shaqaysto lacag dadka aad sii amaahinaysay lacag aad ka soo saarto mid bannaan maba ah oo mabniyun cala alixsaan haddii laakiin adoon u shardiyin qofkii dheeraad uu soo raaciyo dhib ma leh ama shayga aad amaahisay shay ka wanaagsan uu kuu keeno walihaada jaabir ibni cabdillaahi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii awrka uu ka iibsaday lacagtii uu ka siistay iyo dheeraad buu siiyey wakaana lii calayhi daynu faqadaani wazaadani wakadalika waxa weeyaan ninkii awrka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kasii amaahday abu raafic uu yidhi awrkiisii u gud macnaa mid lamida si uhi laa ajidu ilaa khayaaran rabaaciyan yani awrkiisii mid ka wanaagsan mooyaane mid kale ma hayo rasuulku wuxu dhaha caطihi faina khiyaarakum axsanakum qada'an sii buu yidhi ee kuwa idinku khayrka badan waxaa ka mida kuwiina idinku gudista fiican walaa yajuusu ma banaano an yajura inuu soo jiido alqardu amahdi inay soo jiiddo nafcan nafci inay usoo jiiddo limuqridin kii waxa weeyaan qardigaa bixiyey xadiidka ku soo arooray lafdiga ayumaa qardin jara manfacata fahuwa riba xadiid daciifa weeye suwaar ibn muscab nin la dhaho matruuka ayaa sanadkiisa ku jira laakiin hadalkaas saxaabada qaarkood buu ka ansaxay ayumaa qardin jara manfaca fahuwa riba sida cabdillahi ibnu salaam oo kale radia allahu canh haddii markaa ziyaadadaasi ay mashruud tahay ama manfacadaasi hadday mashruud tahay manfacada horta waxaa loo jeedaa manfaca zaa'ida cala alqard intii qofkani qofkan uu amaahiyey wax zaa'id ka ah hadduu shardistay yacnaa ma banaana haddiise aanu shardisan manfacada noocaasa iyadu waa jaa'is oo waa banaan tahay wallahu aclam waxka bilahi towfiiq w salى اllahu calى nabiyina mxamed wعalى alih وصaxbi وslama تsliima kaiira